dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna oo aad xiliyadan oo kale hawada inaga dhegeysan jirteen anigoo ah cabdi maxamed waxaan idin leeyahay dhegeysi suuban waxaad barnaamijyadeen maanta ku maaqli doontaan heesa iyo waxbarasho caafimaad iyo nolosha qoyska haddii aad qabto wax su-aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas waxaan idin leenahay dhegeysi wacan iyo nabadgeliyo
dabaylna waxaan ku guda jirnaa daaweyntii ee qofka banaadinka laga taawanayo t v d marka waxay noo baraysay insonazid acid oo qofka ciyaalku ka qaadan karo saddex milogram ee kilogram culuskiisa asoo lagu dhufanaya adaltiskana dadka waaweyn waxaa laga siinayaa laba boqol iyo saddex boqol milogram asagoo culuskiisa lagu filayo marka xataa xataa marka la laayayo milarim menagitis qofka banaadinka shan iyo toban milogram ayaa la gaarsiin karaa mataqaanaa insonazid acidka ilaa toban toban iyo laba milogram ayaa la gaarsiin karaya marka ethambitolkana ethambitolkana waxaa la siin karaa caruurta yararka shan iyo labaatan miligram la siin karaya sideed wiig ayaa la siin karaya marka markii keliyaha iyo waxaa siitay iyo mataqaanaa dhibaatooban ilaa shan iyo labaatan miligram ama shan iyo toban miligram ayaa la siin karaya iyadoo loo fiirinayo levelka mataqaanaa uu dhiiga yahay streptomazinka oo ah cirbad caruurta soddon miligram ayaa la siinaya dadkana mataqaanaa waxaa la siinaya hal gram oo afartan iyo shan gram culooskooda uu yahay adaltka afartan ilaa lixdan yaris oo dadka jiran waxaa la siiraa zero seventy five milligram less than forty week kuwa ka yar ayaa intaas la siin karaa dadka waaweyn oo culooskoodu aada u aga yaryahay maxaa la yirahdaa konton milligram ama afartan iyo shan milligram micnaha cadadaas ayaa loo qabtay oo eber toddobaatan iyo shan milligram dhibic ah inaan la siiyo sababta waxaa waa culooskoodii oo loo baahnaa ayaan qaadan karin marka waxay keenaysaa qofka bini-aadanku inuu daawada ku sumoobo ama mata ku dhibtooda marka waxaa loo baahan yahay in qofka bini-aadanku aad iyo aad oo ula socdaa hawshii uu qabsan lahaa marka brazin oo kale qofka biniaadanka adaltska wuxuu qaadan karaya two point five caruurtan waxay qaadan karaan thirty five milligram marka sidaas ay tahay daawada t b d naftigeedu waxay keenaysaa dhibaat marka waxaa loo baahan qofka biniaadanka markuu dareemo oo cuncun oo kale rifabisinka cuncun ayuu leeyahay marka waa in aa la socota marka labaad wuxuu leeyahay hebatatis uu leeyahay cudur beer ku dhaca waaye marka saddexaad wuxuu leeyahay vasculitis waa cudur ku dhaca xididada marka waxaa ku garan karaysaa calaamadahaasiti qandho neeftii kugu dhigto ama calooshii oo badanaa marmarka qaarkood ku xanuunta isonazid acidka ee kliniga la yiraahdo inta badan wuxuu leeyahay xagga neerfayaashu ayuu asagana mataqaanaa qofka dhibaato ka geensan kara mental concentration wax la yirahdo ayaa dhici marka waxaa loo baahayan qofka bani-aadanka markuu calaamadahaasi dareemo in uu mataqaanaa lasoo socdo waxaa kaloo jiro ethambitolka xagga indhaha neerfayaashiisa ayaguna mataqaana marmarka qaoto dhibaatka keena micnihii ma aha qofka daawadu waa u darantaha laakiin markuu calaamadaha noocaasi ti isku arka ayaa loo baahan yahay in uu daktarka la xaliilo sidoo kale waxaa jirta streptomizin aad iyo aad bay mataqaana u xogan tahay waxay leedahay cuncun ayay leedahay dhigahay marmarka qabto kugu sameynaysaa kugu sameynaysaa oo maqalka ayaa kuga xumaanaya marka qaarkood barazamin hebatatis ayuu keenaya klinigaasiti la yirahda bramazin byrasamin hebatatis ayuu leeyahay good ayuu leeyahay cudur la yiraahdo oo qofka biniaadamka ku dhaco cuncun ayaa marka qaarkood lagu arkaya marka alaaba cudurka markaas ku aragtid waxaa loo baahan yahay in mataqaana dakhaatiirta ah ula xiriirtid si mataqaana looga dam midda labaad waxaa bra ilaa sheegno qababka cudurku mataqaana inta waqti uu klini socon karo inta waqti ay mataqaana cirbinsan karto duration cudurka markuu noqdo sagaal bilood waxaa waye initial visa waxaa waye lababa bilooda ugu horeeyo ethambatolka clinic la yirahdo iyo streptomatinka ayaa laisku qaadanaya marka waxaa lagu daraya insonazid ice ayaa lagu daraya revabasinka ayaa lagu daraya intaasiti waxaa waye labada bilood ugu horeeya ayaa la qaadanaya oo toddobada bilood waa isla qaadasho marka la saddexaad haddee mataqaana ay tahay toddoba bilood oo fees uu yahay insonazidka ayaa qaadaya waxaa lagu daraya refabisin ayaa lagu daraya marka waa groupkii labaad dureshinka bishii lixaad oo kale marka ay tahayna initial viska ugu horeeyo two month ethambatol streptomizin plus insonant acidka ayaa lagu daraya refabisinka ayaa lagu daraya virusinka ayaa laisku daraya marka uu yahay lix biloodne labada bilood ugu horeeyo waxaa laisku daraya ethambatolki streptomizinki insonacid acid refabisinki barzina marka intaas kenina ah marka laisku qaadanayo daktarka ayaa ku sheegayo oo habka loo qaadanin continuous vis afarta biloodna marka la yiraahdana waa qaab isagana loo qaato insolence aris plus revampacin ayaa laisku qaadanaya marka waxaa loo baahan yahay in aa la socotid qaababkaasi ti hadda idaacadda ah marka lagu gudbinayo waa dhib badan tahay laakiin markii aad daktarka kuusoo gaho warqad kuu qoro waa yaraanaysaa oo waa fahmaysaa qaabka loo qaadan lahaa
dhegaystayaasheenna sharafta laho waxaad ku soo dhowaataan casharkii nolosha qoyska casharkan waxaannu ku baranaynaa wadajirka qoyska carruurtaada ha ku bartaan waalidiinta qaarkood ma fahmayaan carruurtooda mana ahaa kuwa isbaraya carruurtooda aala inta badan waalidka iyo carruurta way kala fog yihiin haddii si buuxda ay isugu taxluujiyaan inay dareenka carruurta bannaanka u soo saaraan khaasatan waxaa qalbigooda ku jira tani kudayasho muhiim ah ayay u noqonaysaa carruurta waalidiintu waa inay bartaan sida ugu habboon uguna guul badan ee ay jacayl iyo kalsooni carruurtooda ku heli karaan taas oo ku hoggaaminaysa waddada saxa ah waa inay muujiyaan jacayl nuurinaya guriga oo dhan carruurtaada waxay u baahan yihiin wadajir joogto ah carruurta kuma farxayaan kelinimada waxay ka helaan in loo naxariisto waxay u malaynayaan waxyaalaha ay iyaga ka helaan in waalidkuna ka helo waana wax iyaga u caadi ah in farxadda iyo murugada ay la kulmaan ula tagaan hooyadooda hooyadu waa inaynay la yaabin qalbigooda jilicsan oo aanay arrintooda ka soo qaadin mid aan micno lahayn waa inay dhegaysataa oo ay qiimaysaa hadalkooda naxariista ay u naxariisanayso iyo dhegaysashada ay dhegaysanayso ayaa iyaga wax weyn u ah fiiro muujinaysa aqbalidda ama ogolaasho erey dhiirigelin leh ama ammaan ay iyaga ammaanaysa ayaa iyaga qalbigooda ka farxiyaa taas oo maalintooda oo dhan ka dhigaysa farxad isla markaasi aad tahay waalid waxaad waxaa wanaagsan in canugaagu kugu kalsoonaado waxaa wanaagsan in waalidku carruurtiisa ku dhiirigeliyo inay isaga ku sirqarsadaan oo ay ku kalsoonaadaan carruurtu markii ay dhib qabaan oo ay murugeysan yihiin waa inay dareemaan xornimo ay waalidkooda ugu sheegi karaan si naxariis leh u tusme iyaga oo qalbigaaga u soo dhowee wakhtigan waa marxalad adag oo ay carruurtu soo maraan ku dayashada ayay iyaga dixgeliyaan marka ay xaaladdan ku jiraan waxaa la doonayaa inaad dulqaadasho muujiso bar iyaga inay adiga kugu kalsoonaadaan dhegta ha kuu saaraan oo ha kuu sheegaan farxadda iyo murugada ay maalintaas ama maalin weliba la kulmaan carruurta waxaa laga badbaadin karaa shar fara badan haddii hooyadoodu iyo aabbahoodu ay mar weliba ka agdhow yihiin waalidku waa inuu carruurtu ku dhiirigeliyaa inay furfurnaadaan oo aanay waalidka waxba ka qarin oo ay waalidku ula yimaadaan waxyaalaha ku adkaada markii ay arkaan waxaanay garanaynin waa inay waalidka ula yimaadaan oo ay weydiiyaan waalidkuna waa inuu si deggan oo jacayl ka muuqdo ugu sharaxo xitaa haddii ay tahay wax fudud ama wax aan isaga micno u samaynaynin yaa fahmi karaa dabeecadda cajaacibka leh ee carruurta amaba fahmi karaa tiisa hooyadii eegaysay tallaabo kasta ee uu canugu qaadayay ilaa yaraantiisii ogna wax weliba ee cunugu jecel yahay ama necab yahay ayaa ah mid ugu wanaagsan ee canugu waanin karta ama talo siin karta waxaa intaa inoogu ega casharkii nolosha qoyska waxaynu ka hadlaynay wadajirka qoyska intaa aan dib ku kulmi doonno waa heegan oo idin leh nabadgelyo
hadii aad qabto wax su'aalaha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly at yahu t com barnaamijyadeena maanta waa naga intaas
Baka yaila garanto, baka na haibu